salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha eedhaadi haysnay magacaygu waa abdaxsiis xasan amucalin toddobaadkana barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha waxaan kusoo qaadan doonaa beeraleyda magaalada jowhar ayaa bilaabay u diyaargarowga tacabka midhaha qaraha ama xabxabka barnaamijkan waxaa igala qayb gali doonaa yacquub buule oo ka mid ah aqoon-yahanada baratay cilmiga beeraha islamarkaana ka mid ah beeraleyda gobolkani shabeellada dhexe wuxuu wax badan ka iftiimin doonaa sida loo tacbado qaraha dhul diyaarintiisa iyo guud ahaanba sida cayaanka iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo guro qaraha markuu bislaado sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb agali doonaa qaar ka mid ah bulshada magaalada jowhar ganacsato iibisa qaraha kuwaasi oo bidhaamin doona sida ay u jecel yihiin isticmaalka midhaha qaraha ayagoo si caadi u cunaa qaarkoodna cabitaan ahaan ka dhigta marka waxaan ku holeynaya yacquub buule wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada baratay cilmiga beeraha yacquub soo dhawow marka hore waxaad faahfaahin nooga bixisaa qaabka ugu wanaagsan ee qaraha dhulka lagu abuuro loo diyaariyo bismi illaahi raxmaan raxiim xiligan waxaa lagu jiraa xiliga oo la abuuro qaraha iyo sisinta waxyaabahaasoo la abuuro waaye sababta loo abuureyna waxay tahay qaraha uma baahna biyo badan uma baahna waa intaa xooga germinationka oo sameynaya biyaha isku soo dhalanayo u baahan yahay qoyaan noocaas aan badnayn u baahan yahay maadaama marka roobka oo jirin wuxuu u baahan yahay marka photosyntheska circulka inuu si fiican uga qayb qaata qaraha waxaa ku jira caafimaadkiisa qaraha marka qaabkan beeritaankiisa aan la bilaabo beerta waa in horta la sameeyo beerta in la falo biyo lagu shubo kadibkeed marka ay soo baxdo falka lagu celiyo markaas dambe la sameynaa lumankii inta la qodo labalaba mitir camal intaa laiskugu jirsiiyo qaarna koley waxay ku xiran tahay tape of of soilkay ku xiran tahay marka wuxuu sameynaa marka germinationka marka uu sameeyo intuu sameyn waxaa lagu shubaa biyo oo si maalin dhaafla loogu shubaa markuu germinationka sameeyo wixii ka dambeeya markuu gaaro joogiisa soddon centimeter wuxuu bilaabaa saaqii ayuu bilaabaa haddii saakiis hal mitir oo gaaro biyaha waa laga joojinaa marka sababto wuxuu sameynaa qaraha xidid hoos u dheer ayuu leeyahay oo absorbed ka sameeya ama biya soo nuugita aad iy ugu fudaytay oo soo jirin hoos ayuu kakaysaa biyaha kadibkeed waxaa laga controlaa insecti cayayaan ayaa laga control ayaa jira sida malbi sidoo kale asiga si fiican waxyeelo u geertiiso inaa controlingkaas lagu sameeyo marka hal mitr saakiisa uu sii gaara wuxuu bilaabaa marka waa tiro oo afartamaad mirihii ayuu bilaabaa fidi inuu saaro mirihii uu dhalo qaabkaas ayuu bilaabaya kadibkeed wuxuu sameynaa qaraha inaa oo buurbuurta ayuu bilaabaa marka marka xiligaas oo qaraha miraha ay buurbuurinayan buufinta waa laga dhaafaa haddii buufinta lagu sii wado mirahaas way hakanayaan weynaynayaan waxaa dhan waxay kaa noqonayaan marka mid berin ee masoo galaya qaraha yeerir oo noqona buufiska hadii qaabkaas loo marsiiyo marka xiliga oo bilaabay marka fida oo bilaabaya buufiska intaasaa lagu celinaya buufiska wixii ka dambeeyo waa laga joojinaa si miraha ay u kuuskuustaan marka xiliga toddobaatan markuu gaarayo miraha toddobaadka ay gaaraan waxaa u bislaanaya nifti ay bislaanayso waxaan lagu ogaanaa dadka saddex meel ayay saddex qeybood amana lagu controolaa ko waxaa lagu controolaa qaraha wuxuu leeyahay dheg oo meesha laga goyna hoosteeda dheg ayuu ku leeyahay dhegtaasaa aan jegto mid kale waxaa lagu controlaa fara ayuu leeyahay fara oo geedaha isku qabsada ayuu leeyahay qaraha dadna farahaasay controolaan farahaas oo soo anjego bislaashisa qaabkaasoo lagu controolaa mid waxaa lagu controolaa mirta iyo saaqa hor usii dhaafayo hal mitir gaaro dadna qaabkaasay ku controolaan marka hadba waxay ku xiran tahay marka xiliga mar waxaa jirta saakaas halka mitir oo ka badanaayo waa xili hadduu qabow jiro oo kale oo saak dheeraynaayo marka qaraha saddexdaas nooc ayaa lagu controolaa bislaashadiisa marka tacabkiisna heerkaas ayaa loo soo maraa sababta loo loo tacbayn xiligaas waxay tahay inuu photosynthesis ku filan oo helo macnaha qabowga ma u adkeysan kara qabow hadduu u adkeysa photosynthesiskaas waa yaraanayo marka qoraxda iftiinkeeda wax badan waa inuu ka helo qorax saas ayuu ku ficnaanaya
guud akalkaa jira practice wax lahaa jiro ama qaabka wanaagsan ee wax loo tabco aqoon-yahan beeraha ayaa tahay beeraleyda maxaa kula talinaysaa habka ugu wanaagsan oo isleedaha qaraha way ku tabci karaan si loo helo qaro maxsuul fiican u leh
marka la dhahayo gaab eridan gaab marka lasoo qaadana baa waxay lagu soo gaabiyey inaa xiliga tacabka ugu wanaagsan af soomaal ah markaa lagu fasiro tacabka ugu wanaagsan oo waxqabadka leh inaa la helo waxtaas waxaa lagu heli karaa horta ko waxaad saadaalinaysaa soyal carada nooceeda carada nooceeda ayaa soo xulinaysaa carada maxay ku fiican tahay inaad tirada carada soo xulito waxaa ku xisaabtamaya carada biyo nooce ay heli kartaa xareed miya ama wara waa waraaf otoos ay heli kartaa ama ceel ha noqoto ama webi ha noqoto qaabkaas ayaa lagu dooranaa kow markaas bib waxaa dooranaysaa markaa siidkii maxay ku fiican tahay carada inaad tiraahdo qaraha way ku fiican tahay carada noocan ma jeerar ma laha cara dhulka hadiiba jeerar aad bixinayn qaraha aada ugu ficnaanaya marka waxaa lagu beesgareynaa markaa qaraha carada nooceeda markaa aragto inay qaraha ay ku fiican tahay isla markaas waxaad sameynaysaa markaa caradii oad ku beesgaraysi qaraha inay ku fiican tahay qarahis abuurtiisa soo gadanaysaa adoo qaraha tayadiisa fiirinaayo waxaa jira mid cad cad aha jiro mid mudmudo ahaa jiro mid oo hadba nooca u leeyahay qaraha markaas marka adigoo ku beesgaraynayo caradaada ku beesgaraynaayo qarihii aad ku beesgaraysa caradaad ku abuurinaysaa marka haddii caradaas ay leedahay sidaa booriha oo kale waxaa jirtaa sun oo looga hortagaa jirta oo la yidhaahdo frodan taas dhulkaad ku buubinaysaa marka ama kur makiinaysa waxyaaba cayayaankii ku jiro si ay u baaba-aan asuu dhinto oo damage asku geersiin ama dhaabac mirahaas asku geersiinin marka marka guud agriculture practice la dhahay waxa weeye waxaad fiirinaysaa tacabka heer heerka ugu wanaagsan oo waxqabad kale wax soo saarkaada kor u qaada waa inaad ku tala gasho inaad waxqabad aad ula timaado carada waa inaad soo waa maxay dhahaan aada xulito abuurka waa inaad xulito wax dhan marka intaa haddii aad isku hesho waxqabadkaadii carradii ku fiican awoodkii markaa isku hesho marka waxay noqonayaan waxsaar wax soo saarkaad wuxuu noqonaa mid tayadiisa ay fiican tahay ayuu noqonaa marka dadka waxaan kula tali lahaa xilidan ha laga faa'iidaysto waa xilidii qaraha tacabkiisa uu ku fiicnaa marka qofkii asagoo beesgaraynaayo carradiis ku beesgaraynaayo iyo qaabka biyo ay u heli karto asagoo ku beesgaraynaayo haddii xariirli ay tahay oo kale qaraha raaxu ma taraayo oo meshi roob roobna ma jiro waraabna ma helin ceelna ma helin marka inaad ku beesgarayso biyaha qaabka aad u heli kartid iyo carradaas nooc ay tahay ku beesgareey marka saas ayaa qaraha lagu beeri karaa marka saas ayaa leeyahay waxaan usoo laabanaynaa dhanka waraabka ama biyaha beeraleydu ay isticmaalaan xilliga qarahu uu u taabican yahay oo kale qaabka biyaha ugu wanaagsan oo beeraleydu ay u isticmaali karaan maadaama qaraha uusan biyo badan rabin
waxaa loo isticmaalaa haddii meel biyaha laga soo aroori karo inay laga soo aroor waxa ma aha waraab ma aha ma la waraabinayo qaraha markuu soo baxo ma la waraab marka la abuur ma la waraabinayo qarahaas waxa oo keliya lagu soo dhalinayo biyo shubid maana ma aha biyahan farta kasoo furana aan ku waraabina ama matooran soo saaran ku waraabina ma aha haddii ceel ay noqoto iyo haddii muubi ay noqoto meel laga soo shuba ay noqoto waa biyo ina lasoo daldalo lun kastaba meeshiis biyaha loogu geeyo oo hal litr camal lagu shubo lunkiiba hal litr oo biya lagu shubo soo dhalitaankiisa ama waraabkiisa nooca noocaasaa loo waraabiyaa maana ma aha biyaan ku furaan ku waraabinaa ma aha haddii biyo aad ku furtid ku waraabisid biyo badan uma uma baahna qarahaas biyo badan uma baahna waa ka halaabaa marka siday saas ay u dhicin aaweed waxaa la sameynaa qaarkood waxaa la sameeya godaa beerta laga qodaa haddii meesha biyo ay ka dhiman godaa beerta laga qodaa oo biyo laga heli karo si biyaha loogu soo dhumiyo ceelkaas ayaa saas loogu waraabinaa marka irrigation noocaas aa loo sameynaya maana ma aha biyaan soo furanaa ama matooran soo saarnaa fartaan biyo kusoo dhigaan ku waraabinaa ma aha farta waa biyaha inaad ku xirto oo xaggana ogba intana uga bixin oo biyaha laga aroor dad aad shaqaada aad u samaysa ay ka arooraan oo lun weliba meeshiisa hal litr hal litr hal litr saas loogu shubo waraabka noocaas waaye maana ma aha beeraha kale qaabka loo waraabinayo ma aha waraabkiisa waa noocaas marka beerled waxaan kula tali lahaa biyo ayaa lagu furin biyo ayaa lagu furin biyaha la sameeyo cabir oo wanaagsan shaqaalo isla markaa luun weliba geersii karo luunka meesha isku jira geersii karo waa in loo helo
waxaan usoo laabanaynaa ah, qaybta harvestinka oo oo oo- oo asigana gabagabo u ah beerta markii oo- oo- oo maxay ahayd dhulkii la diyaariyey mirihii la abuuray lagu soo dadaalay lasoo waraabiyey mirihii soo weynaadeen xilligii bislaashada ama gurashada marka la gaaro een, waa noo sheegtay qaabka qaraha lagu ogaan karo inuu bislaaday markan gurashada gurashada qaab noocee ayaa lo- ayaa loo loo guraa qaraha
sax cabdicasiis waa runtaa Een, qaraha markaa la guraayo waxaa jirtaa geedka oo saaqiis iyo inta maxaan dhahaa bitiola udhexeeya qaraha iyo geedkiisa bitiola udhexeeya bitolkaas waxaa la dhahaa waa xiriga yar oo udhexeeyo oo qarahana ku dhegan geedkan dhinac uga caleenta hoosteeda uga dhegan meesha caleenta hoosteeda ah aa si tartiiba ugu soo goynay haddaad midi aad ku heli karta ama maqas aad ku heli karta waa kusoo jiray laakiin ma aha mid jaf jafan iska siinaa ma aha saakin waxyaalaha iska iska geedsiin qaran waxyaalaha geedsiin marka bitolka meesha isku dhegan yahay waa si deganaasha in lagu soo gooyo qaraa oo caleentaas waxay u dhimin oo si tartiib ah caleenta hoosteeda oo saaka bitolka soo baxayo oo qaraha ku dhegan bitolkaas waa si deganaasha meesha in looga gooyo marka bislaashiisa aad ogaatid oo dhegti ama aad aragto ama fari aad aragto bitolkaas waa meesha isku geedka oo iga dhegan yahay si deganaasha in loogu soo gooyo qaraha harfistinkiis noocaasa loo sameeyaa beeraleyda waxaa culeys ka haysto qaraha markii uu usoo go-ayo ama qaraha markuu weynaado qaarkood way bukadaan oo maxay ahayd cayaana soo weeraro qaarkood huurka dhulka ilaa qaraha qeybna dhulkuu yaalaa qeybna qoraxda ku dhacdo ayadana meeshaas culeys kale kala kulmaan oo hoos u dhac oo dhankii qarihiya kaga imaado Eh, meeshaas markaa fiiriso maxaa kaaga soo baxay
Een, qaraha horta dadkan beeraleyda waxaa weeye waa dad oo danyara la dhahaa waa danyar maan qaraha sadaaq waxaa loo sameeyaa ama shabaq ama xirka lagu xirxiraa jira dhulka saas u taaban la- dhulka hadduu taab meesha dhulka uu ka taabanaayo xataa kalar kalentoo ka yeeshtaa ama waa kasoo kaduudanaa ama cadow ka bixinaa marka dadkan beeraleyda waa danyar qaabkaas oo casriga ay ma gaarin oo harfestinka noocaas ama qaraha ay badbaadin ma gaarin laakiin midda traditionalka eh aan isticmaalno waa mid wuu iska kaduudanaa daawa malaha midkaas kaduudana mala daaweyi karo ilan mar wiil waxaa riixaayo carrada meesha taalo ay soo celinaysaa carrada markay soo celisana wiilama dhulku yaalaa baalkaan carradii markay barashil ay u- maxay dhahan u adeegsa barashil kaga dhaqaajin aan lehen qaraas waa soo kaduudanaa cudur noocaasna wuu jiraa mar weliba oo qaabkaas usoo weerar way jiraan waxaa kalantaa jira cu- cudur kalanta la yidhaha asigana saliid oo malbisa ah saliid malbisa saliid ayaa jirta daawa ma laha taas waa cadcadaanaas saakiya cadcadaanayo oo casaasha kala bixinayo Een, wuxuu bixinaa dhalaal kalento saliidii ka muuqato marka waxyaabahaasoo kale wax daawa leh ma aha waa intaas intaa ka goyso oo beerta banaanka oga saarto intaas cad intaa ka goyso saaqoo dhan aad jarto oo banaanka aad geyso mid kalentisaas ugu sii faafin qaabkaas ayaa la sameynaya cabdicasiis waan gartay gabagabadan kusii siqeena waxaa ugu imaanaynaa markaan suuq geynta qarihii marka beerta laga soo qaado oo suuqa la geeyo beeraleyda badanaa suuqa caqabada a- a- ka qabsado qaarkoodna magaalooyinka kale eh, u iibgeeyaan Een, caqabadahaas beeraleyda haysato sidee loo xali karaa dhanka suuq geynta
Een, istaada horta caqabadaas horta aaday u adag tahay Een, waxaa roon wax weliba beeraleyda dad iska warhaaya ma aha qof weliba beertiisa tacbana qaabka isla markaas ay oo maxay dhahaan harfeesinka ugu gaarto suuqa isku keena beeraleyda ma aha dad iska warhaayo oo maalin hebel cidaas ha gasho maalin hebel cidaas ha gasho dad dhahaaya ma aha marka waxaas dhan waxay ku fiican yihiin marka in loo helo ganacsato oo u iibgeyso een, magaalooyinka kale u iibgeyso markaasoo kale ba- suuqa mu aha waxaa ma noqonayo marka mid oo beeciisii hoos u dhacay ma noqonayo waa ganacsi waa ina loo helo oo qof weliba qaraha beerta ugu tagto marka beeraleydan waxay noqonayaan marka dad kusii dhiiri gashto tacabkooda dhiirigelin u bixi ay noqonayaan haddii ganacsiga loo helo oo magaalo kale u qaadis la helo ganacsigeeda waxay noqonaysaa mid oo dhiirigelisay beeraleydeeda beeraleydan waxay noqonayaan kuwo la dhiirigeliyey ganacsi ay dhiirigelisay laakiin haddii taas ay dhicin een, marketingkii waa iskugu imaanaya qof weliba keensanaysaa marka waxaa ku imaanaya discounti hoos u dhacayaa ku imaanaya suuqii marka qof kastoo beerley marka meeshaas waa ku niyad jaba marka niyad jab saas ugu imaanin ganacsata waa in loo helo oo maxay dhahaan beerleyda dhiirgelin u samayso qaabkaas ayaa looga bixi karaa waa hagaag halkaasi aan kaga gudubno yacquub buulo waa mahadsan yahay marka waxaan u jaleecaynaa
beero dunkaana beero
qaar ka mid a bulshada magaalada jowhar ee sida joogtada u isticmaala midhaha qaraha ama xabxabka ayaa sheegay in qaraha uu faa'iidooyin kala duwan u leeyahay ayagoo u isticmaala mar in sidiisa qaraha ay u cunaan marna ay cabitaan ahaan ay u shiitaan horta qarahan waa iibsadaa waxaan ka iibsadaa shacabka waana sii siidaa cabitaanaan ka dhigaa qaarna waa jarjaraa ma fahanteen marka dhankaas baan hunguri karaashaa maadaama oo haddana oo qariga oo sii dhammaaday marka ninoo shacabka weyn waxaa ku soo dhowaynayaa oo u jeediin qaraha oo hadda lee dhahooba shan kunoo shilin oo annagana aan taagana shan kun haddaan kaaga siiyo maxaa ka soo baxa in adeeroo gacli marka usigii iyo anigii asku haysano marka aniga cabitaan iyo waxyaabahaasaan ka dhigaa meelaa ii furan marka maxaa kaloo maadaama shalay iyo maanta qarihii magaalada eberow ka noqday laakiin hadda kadib inaa la keenaaya aan jeclahay laakiin hadda waxa yaalo waa intaana u jeediin intaanna waa inaan intii cabitaan iyo waxaas aan ka shiidilaa ninkan waa ka jamlaystowa waxaan u imaaday maxaa dhahaa maxay dhahaan inaa gidisley oo miisley aan ayaa ahay waxaan ugu imid qara inaan gato oon qaado oon tuulada geeyo oo xabadda oon jaajeexo oo xabadda waxa ka soo baxo markaa inta ka qaado oo ciyaalka aan raadiyo caano wax la yidhaaho marka wuxuu faa'iido u leeyahay qarooyinka wax badan faa'iido u leeyahay wax badan wuxuu leeyahay khasaaro u leeyahay marka badanaa waxaan ka hadlaynaa hadda faa'iidooyinka qaraha qaraha marka hore waa baad iyo biyo baad iyo biyo marka aan leeyahay waxaan ula jeedaa waa raashin iyo raashin iyo biyo labadu waa noqoyaa marka xiga qaraha wuxuu faa'iido u leeyahay sida infectionka sida infectionka infectionka wuxuu leeyahay faa'iido u leeyahay keliyaho kaleeto waa nadiifiyaa marka faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo waxyaabo badan uu fiican yahay infectionka waxaa muhiim u siiyaa infectionka iyo keliyaha ayaa ay- ayaa muhiim u ah marka xiga khasaarooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a dadka sokorta qabo dadka sokorta qaba iyo wuxuu haddii aad isaga badshaan waxa uu keenaa xogay kaadi badan iyo iyo wareer iyo wax uu keenaa marka dadka sokorta badan waxaa dhalilahay ay ku fuudaan guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanayaa dhegaystayaal barnaamijka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee raadiaha isnay oo toddobaadkaani aan kusoo qaadanay sida ay beerleyda xilligan ay uga faa'iidaysan karaan tacabka iyo wax soo saarka guud ahaan qaraha ama xabxabka oo xilligan beerleydu ay wadaan diyaar garow ku aadan tacabka qaraha intaan markale kulmi doona barnaamijkan madlamada sidaasi nabadgelyo